fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan waxaa hadheeyey booq kadib markii guddida loo saaray islamarkaana gacanta ku haysa xeerka doorashooyinka somalilan ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada somalilan ayay codsadeen in la siiyo muddo bila oo ay xeerkaasi ku soo qabyo tiraan qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurtida ayaa ka biya diiday muddadaasi waxaana fadhiga golahu markaasi uu noqday sidan xildhibaan cumar nuur waaye oo ka mida golaha guurtida somalilan islamarkaana ka mid ahaa guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa sheegay in uu guddidaasi iska casilay oo uu ka baxay xildhibaan cabdicasiis gaxnuug oo ka mida golaha guurtida somalilan islamarkaana ka mida guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa ku dooday in xeerku uu yahay mid baaxad leh islamarkaana u baahan wakhti lagaga bogto xeerkan marka laba cishaan haynay laba cishaan haynay waxaan ku aragnay waxyaalo badan oo fiirsan oo u baahan in laga shaqeeyo dadka qaarna waxay u haystaan xeerkan in meeshay sameeyey cid gaara hawla leegu fiiriyo ayay dadka qaar u haystaan oo waad arkaysaan dariiriya waxa ka socda laakiin annagu xeerkan waxaan u haysanaa xeer qaranku yidhi leeyahay marka qaran noqotana daba wax loo sameeyahay somalilan oo dhan baa u siman marka xeer la samaynayana waxaa ugu qiyaasaa muddo ilaa hal qarnuwa oo waa xeer in ballaaran baa lagu eegaa si cid waliba xuquuqdeedaa u eegato marka xeerkan labada gole waxaa loo sameeyey in ay check and balances ku sameeyaan oo marka dee lawa bini aadan bana kitaab maaha marka qoladaas golaha wakiiladu wax soo sameeya guursidaa hadee baa uga dambay xeerkanna waa xeer masiiniya wuxuu taabanaya qof kasta oo muwaatin oo bixiyaashigu taabanayo wuxuu taabanaya guddigii doorashooyinka oo ah kalsoo wuxuu taabanayaa ururradii siyaasadda asxaabtii qaranku taabanaya doorashadii madaxtooyada ku jirta marka waa xeer si ballaaran loo eegayo ayuu noqonaya dadka halkan moodaya in xeerkan loo soo sameeyey cid gaarana madaxweyne soo jeedintuu sameeyeen ee odayaasha guddidaas ciqaamay ay u soo gudbiyeen madaxweyne wuxuu yidhi hal la waafajiya shuruucda qaranka madaxweyne talada odayaasha haddii soo gudbiyey labada gole ayaa xeerka u sameeya waddanka wuxuu yidhi waajibaadka iyo dastuurgaa ka gudta shuruucda waddankana waafajiya marka waxaan kusoo ururinaya waxa weeye in xeerkan insha allahu intii aragti waxaa ilaahow garashana aan ugu cadaayin baa eexnaan iga tegi intii garashadeeda ay tahay in aan saxno insha allahu tacaala dhinaca kale xildhibaan axmed maxamed xildhibaan axmed gacan oo ka tirsan golaha guurta ee somalilan ayaa ka hadlay xeerka isagoo eed u jeediyey shirguddoonka golaha
waa kii loo dhigay roobka waa kii la gooyey iyo tii lagu kala tegi iyadoo arrinkaa tahay baa beeli soo jeedisay ray waa lagu liibaana dalkii wuu ku degay nabad baa jirtay saddex boqol afar lix boqol oo ilan baa galay buurtaa iyo xeerkaasaa lagu soo dejiyey xeerka marka waannu ka shaqaynaynaa idina xeerka ilamada soo dejiya annana xeerkaannu meel marinaynaana layskooga weli sidii bay labadii guddi isugu xidhanyihin arrintaasoo isagoo kaaso hagaaga mooyaane wax hagaagayaa ma jiraan tallaabo dhaqsale oo xun oo laga qaadana wayduna arki idinkaan indhihiinna ku arki doona xeerkaa wax walbaba waa ku xidhan yihin xeerkiina waa la candadowlayaa ummadda alena warno ummadda aleha ummadda muxagee xun ee aynu ka saarraabaa meesha yaalla yuu xumaynaya waa nasiib waa doorasho xusbiyaduna waa la dooranayaa madaxweynahana waa la dooranayaa anuukaan wax la doonayaa inuu helay iyo in kale wuruma hayo laakiin waxaan ka hadlayaa maslaxadda meesha taalla iyo dalka nabaddiisa waxay ku xidhantahy khadar maxamed cakulle v o e hargeysa